aan ku horeyne tallaabooyin deg deg ah oo ay qaaday maalintii ugu horreysay ay noqotay madaxa hay-adda u s a g m ee maamusha v o e da wariyey keelu ujayo waxa ay meesha ka saartay madaxii v o e da robert rele iyo ku-xigeenkiisii elizabeth robenes robert rely waxaa horey usoo magacaabay bishii december ee sanadkii hore michael barg ninkii iyada ka horreeyey ee uu trump usoo magacaabay hay-adda u s a g m qoraal ay v o eda ka samaysay isbedeladan waxaa inoo soo koobaya nuur xasan nuur robert riley oo uu bishii december soo magacaabay michael barg oo isna uu soo magacaabay donald trump ayaa jegadaasi laga qaaday isagii iyo haweenaydii ku-xigeenka u ahayd elizabeth robins yolanda lobes oo horey usoo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee v o e da ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa v o a riley ayaa sameeyey taariikh isaga oo noqday madaxii ugu horreeyey ee v o e da oo laba jeer xilkaasi laga qaado laba mar oo loo soo magacaabay muddo labaatan sano gudahood ah hay-adda u s a g m ayaa iimail u dirtay shaqaalaha iyada oo ku wargelinaysa isbedeladan cusub khamiistii shalay sidoo kale hay-adda waxay xaqiijisay in madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden uu usoo doortay xilka kusimaha madaxa hay-adda u s a g m ee maamusha v o a iyo dhowr hay-adood oo kale oo warbaahineed oo ay dowladda maraykanka leedahay haweeneyda lagu magacaabo kaylu jaw oo ah wariye rugcada ah madaxii hay-addaasi michael park ayaa iscasilay arbacadii kadib markii maamulka cusub ee biden ee dimuqraadiga ah uu u sheegay in meesha laga qaadayo brian canif madaxii hore ee shabakadda wararka ee bariga dhexe ayaa loo magacaabay inuu ku-xigeen u noqdo kayli jow isbedelada dhacay waxaa ka mid ah oo isna iscasilay jeffrey shapiro agaasimihii xafiiska laanta cuba la hadasho oo ka mid ah hay-adaha dowladda hoos yimaada jow oo ah wariye rugcdaa ah oo lasoo shaqaysay v o e da muddo afartan sannadood ah ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee hay-addan u s a g m xilka ugu sarreysa ka qabata inta ay kusimaha tahay jaw waxay maamulaysaa warbaahinta hoos timaada hay-adda u s a g m oo ay ku jiraan v o e da radio free asia radio free europe radio liberty xafiiska wararka ee cuba hay-ad aanan faa'iido doon ahayn oo u dagaalanta xorriyadda internetka iyo xafiis maalgeliya teknolojiyadda ay hay-adahani ku shaqeeyaan warka ka soo baxay u s a g m ee lagu shaaciyey isbedeladan ayaa lagu sheegay in biden uu dhowaan soo magacaabi doono madaxa hay-addan oo joogto ah magacaabista agaasimihii shaqada laga raacdeeyay ee v o e da robert riley ayaa waxaa walaac ka muujiyey islamarkaana cambaareeyay qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha maraykanka ugu yaraan siddeed iyo afartan wariye oo isugu jira kuwo hadda shaqeeya iyo kuwo horey ugu shaqayn jiray v o a ayaa toddobaadkii hore ku baaqay in riley iyo haweeneydii ku-xigeenka u ahayd robins ay iscasilaan wariyayaashaasi ayaa agaasimayayaasha ku eedeeyey inay jebiyeen mid ka mid ah xeerarka saxaafadda v o a kadib markii ay sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda ay u ogolaadeen in si toos ah uu fikirkiisa siyaasiga ah usoo mariyo v o a waxaa intaasi dheeraa inay shaqadii ay ka haysay aqalka cad ka joojiyeen batsy wida kuswara oo ka mid ah wariyaasha v o a uga soo warama madaxtooyada maraykanka wida kuswara ayaa loo wareejiyey laanta indonesiya la hadasha halkaas oo ay ka soo bilowday xirfadda shaqo ee v o a sababta booskaasi aqalka cad looga wareejiyey ayaa ahayd keliya iyada oo isku dayday in ay su-aal weydiiso xoghayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo wax yar kadib markii uu hadal ka jeediyey gudaha v o a dhowaan sharci dejiyaasha iyo madaxdii hore ee waaxda warbaahinta caalamiga ah ee maraykanka ayaa bishii hore sheegay in buugaag muran dhaliyey oo uu riley ka qoray islaamka iyo kooxo gaar ah oo maraykanka ka jira ay v o a u keeni doonto dhaawac aanan laga soo waaqsan iyo sumcad xumo markii uu shaqada imaanayay bishii hore riley waxa uu shaqaalaha u sheegay in qoraaladiisii hore aysan waxba ka qusayn shaqada hadda loo igmaday wakaaladda ay hoos tagto v o a ee u s a g m ma bixin faahfaahin ku aadan shaqo joojinta lagu sameeyey riley dhinaca kalena muddadii toddobada bil ahayd ee uu michael bark xukumayey hay-adda warbaahinta caalamiga ah ee maraykanka ee loo soo gaabiyey u s a g m waxay wakaaladda la kulantay dhibaatooyin badan oo isagu lagu eedeeyey qaar badan ayaa dacwado ka gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka ayaa amray baaritaan ku saabsan eedo la xidhiira maamul xumo uu isagu ku dhaqaaqay bark maxkamad ku taalla washington d c ayaa ku amartay bark in uusan faragelin arrimaha la xidhiira go-aanka gaarista wararka v o e da david said oo ka tirsan hay-ad matalaysay in ka badan labaatan ka mid ah shaqaalaha v o a oo dacwado ka gudbiya michael park ayaa soo dhoweeyey isbeddelka maamul ee hadda lagu sameeyo v o a iyo hay-adda ay hoos tagto waxa uu ku baaqay in wariye wedakuswara dib loogu celiyo booskii aqalka cad sidoo kalena qof walba oo dhibano u noqotay maamulkii hore howlahoodii dib loogu soo celiyo mahadsanid nuur xasan nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay